waxaa magaalada muqdisho ee caasimada dalka lagu qabtay kulanka qorshaha ka jawaabida iyo la tacaalida cudurka gowracatada oo kiisaskiisu ay kusii kordhayaan gudaha dalka soomaaliya kulankan oo lagu soo bandhigay khatarta cudurkan ayaa waxaa ka qayb galay wasaaradda caafimaadka ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed madax ka socotay gobolka banaadir iyo xubno kale qaar ka mid a ka qaybgalayaasha kulankan ayaa ka hadlay halista cudurkan iyo meelaha ugu badan ee kiisaska laga diiwaangeliyey ka hortagga mar walba wuxuu ka wanaagsan yahay daaweynta ayadoo tallaalkaan ognahay in wadamo badan ay naga kaalmeeyaan qaali uu yahay soomaali contribution aysan ku sameynin wixiiyo free a naloo keen inaan qaado weyno haddana caruur ay nooga dhimato waa wal wax adduuniya aakhira waanagana sugaysa jawaabteeda maadaama bahda caafimaadka aan nahay maxaa yeele mas-uuliyad waxay naga saaran tahay ka jawaabidda iyo wacyigelinta dadkeena soomaaliyeed haba ugu badnaata dadka gobollada badanaa adeeg ma helaan access ma helaan ani magayga waxaa la yidhaha brofeser cumar maxamuud aybakar waxaan ahay ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalka martini cudurkaan afartii bilo ugu dambeysay sanadkan aada u usoo batay cudurkii wuxuu aada usoo gaaray haddan xamar hadda degmooyinka xamar oo aada ugu buuxa marka hore wuxuu ka imaanayey balcad jowhar gaalkacyo raagaceelle buulo burte oo aada uga imaanayay wadamadaas goboladaas aad ugu imaana dhinacaan hirshabelle aad ugu imaana hadda laakiin xamar aad ugu yimaada afartan bil qaasaan bishan abriil aad xamar ugu yimiday kaysaska ugu badnaay hadda xamar ay ka yimid waxay ahaayeen xaafadda kaaraan iyo xaafadda yakshid iyo xaafadda xamar weyn afarta bil ugu dambayso sanadkana kaysaska la diiwaan geliyey waa boqol iyo lix dhanka kale gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed luul maxamuud maxamed ayaa sheegtay in kulankan ujeedkiisu ahaa sidii loo xakameyn lahaa faafitaanka cudurka maanta waxaan isugu nimid shir ay soo qabanqaabeen ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ururka dhakhaatiirta caruurta wasaaradda caafimaadka iyo gobolka banaadir waaxda caafimaadka annaga oo uga hadlaynay ayaamahan ayaa waxaa magaalada kusoo kordhay cudur la dhaho gowracata ama difteriya sida afka qaad loogu yaqaano cudurkaas oo keena inay qofka uu dhunta ayuu ku dhacaa markuu ku dhaco kadibna wuxuu keenaa inay xiranto maxay ahaato neef mareenka kadibna qofka inuu neefta oo qabatooda darteed oo u dhinto waa cudur halis ah ilaa iyo hadda wuxuu soo ritay caruur badan qaar badanna way dhinteen xaafadaha oo hadda oo aadka uga jiro waxaa kamid a yaqshid iyo xamarweyne marka sidaa darteed waxaan kulankan u qabsanay inaan uga wada tashano sidii cudurkaas loo xakameyn lahaa sida looga hortegi lahaa iyo dadka qabo ama ku dhacayna sida loo daaweyn lahaa marka waxaa isku imaaday khubarada caafimaadka gaar ahaan kulankan oo ay iska kaashanayeen wasaaradda caafimaadka iyo ururka dhakhaatiirta soomaaliyeed ayaa looga gol lahaa si loo xakameyn lahaa cudurka gowracatada oo ku faafaya meelo badan oo soomaaliya ka mid ah iyadoo kulanka lagu sheegay in magaalooyin badan oo gudaha dalka ah laga diiwaan geliyey kiisaska cudurkan